الحمد لله رب العالمين أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ونهانا عن التشبه بالكافرين والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وأمره بجهاد الكافرين والمنافقين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد أنعم الله علينا بدين الإسلام دين الرحمة والإحسان دين العزة والسلام دين كامل غني بالعقيدة الصحيحة والشريعة العادلة والأخلاق الفاضلة والقدوة الحسنة دين متضمن لهداية البشرية كلها إلى طريق الرشاد والسعادة العاجلة والآجلة فهو دين عالمي صالح لكل زمان ومكان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولما تمسك المسلمون الأوائل بهذا الدين تحقق لهم العز الموعود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وحصل لهم العلو المذكور في قول الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فساد العالم وفتحوا البلاد شرقا وغربا وملؤوها بالعلم والحكمة والعدل وصاروا أئمة يقتدى بهم أعزة يخافهم القريب والبعيد ومما جاء به هذا الدين العظيم وشرف به أهل الإسلام أن جعلهم متميزين بدينهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون بعيدين عن تقليد الأمم الكافرة في دياناتها وعاداتها وأعيادها لأن هذا يعني التبعية لهم والتشبه بأعدائهم من الكفار والمشركين وقد نهى الله الأمة الإسلامية عن متابعة ما عدا دينهم من الشرائع والعادات المخالفة لدين رب العالمين قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ومما, ومما حقق به الإسلام هذا التميز تعليق الولاء والبراء والمحبة والبغض والموالاة والمعاداة بالإيمان فمن آمن بالله وبرسوله وشرعه ودينه وجبت علينا محبته وموالاته بحسب إيمانه وعمله ومن كفر بهذا الدين فهو عدو لله ولرسوله ودينه ووجبت علينا البراءة منه ومعاداته وقد صار ذلك من الأمور الواضحة والأحكام البينة وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون عباد الله إلهي baa سubحaanaه وataعaalى inoogu nicmeeye diin الإسلاam diinta naxariista iyo samafalka diinta lagu gaadho sharafta iyo nabadgelyada diin dhammaystiran oo aanay waxba ka maqnayn diin qani ku ah caqiido صaxa diin qani ku ah شhareeco caadila diin qani ku ah akhlaaq wanaagsan diin qofka si dhaba u qabsadaa hormood uu u noqon karo ummadaha iyo dadka oo dhan diin koobsanaysa hanuuninta basharka oo dhan oo tusaysa waddada lagu gaadhaayo guusha adduun iyo aakhiraba waa diin ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey wakhti wal iyo xaal kasta iyo meel kaste inay iyadu ay shaqayso ay noqoto ta dadka hagaysa waxaanu ilaahay sheegay meel fiican inay marinayso ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankan qofka qabsada meesha fiican ayuu ku hagayaa wa diinu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ilaahay nebi maxamed buu sidaa ku yidhi wax kale kuumaanan soo dirin raxmad baadu tahay adduun iyo aakhiraba caalamiinta oo dhan dadkii muslimiinta ee hore saxaabatu rasuuli illaah wataabicuuna lahum biixsaan markii diintan si dhaba ay u qabsadeen cilmi ahaan iyo camal ahaan waxay heleen cizigii iyo sharaftii ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta u ballanqaaday walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin cizigaasoo iimaanka lagu helayo sida aayaddu ay tilmaamayso sarrayntii ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta u ballanqaaday ayaa u xaqiiqowday wa antum ulaclown in kuntum mu'miniin idinka ayaa kuwa sarreeya mar walba ummadaha oo dhan ka sarreeya laakiin shardi baa ku xidhan in kuntum mu'miniin waa haddii iimaanka aad xaqiijisaan caalamka oo dhan ayay hoggaamiyeen waxay qabsadeen caalamka berigiisa iyo galbeedkiisa dhulkii ay gaadheen waxay ka buuxiyeen cilmi iyo xikmad iyo cadaalad waxay noqdeen kuwo hoggaamiyeyaal ah oo lagu daydo ilaahay baa subxaana wa tacaala cize iyo sharaf siiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala baqa iyo argagax ku tuuray quluubtii cadowgooda meel kastoo ay joogaanba diinta qiimaha lihi walaalayaal waxyaabaha ay dhigtay ee dadka muslimiintaana ay ugu baaqday waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ay ku sharaftay inay noqdaan ummad ummadaha kale ka soocan diin ahaan caqiide ahaan caado iyo dhaqan ahaan ilaahay baa subxaana wa tacaala muslimka ka fadilay gaalka afanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun mid ilaahay rumeeyey mid ilaahay beeniyey mid ilaahay diintiisa rumeeye mid ka kufriyey mid qalbigiisa iimaan iyo alla kacabsi ku camiray iyo mid qalbigiisu khayrka uu ka maran yahay marnaba isku mid noqon maayaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay dadka diintan rumeeye raaca inuu ka fogeeyo kudayashada iyo raacitaanka indhahala ee lagu daydo ummadaha gaaloobay diin lagaga daydo caado lagaga daydo waayo ummaddani waa ummad la rabo in iyadu noqoto hormoog mid lagu daydo oo dadka aan ku dayan hadday ummaddani noqoto mid ummadaha kale wax walba kaga dayanaysa diimahooda iyo caadaadkooda waxaa taa ka dhalanaysa inay noqdaan dad la hogaamiyo iyagoo aan waxba hogaamin mana aha taasi mansiladooda iyo darajadooda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay waxaa taa ka dhalanaysa inay u ekaadaan alkufaara waalmushrikiin kuwaasoo ilaahay subxaana wa tacaala u nacdalay rabbina subxaana wa tacaala u cadhooday waxaana ku dhacaysa alumma alislaamiya waxaa ku dhacay kuwaasi waxaa dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala u diiday inay raacaan inay diin ka dhigtaan ama dhaqan iyo caado ay ka dhigtaan wax khilaafsan ilaahay subxaana wa tacaala sharciga uu soo dejiyey faqaala allahu subxaana wa tacaala fii awali suurati alacraaf itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duunihi awliyaa ilaahay wuxuu leeyahy isagoo muuminiinta la hadlaaya waxaad raacdaan waxaa laydiin soo dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa laga soo rogay waa kitaabka qur'aanka waa kalaamullah waa xadiidka saxiixa ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey hadalkiisiiya ama ficilkiisiiya dhaqankiisiiya ama wax rasuulku calayhi salaatu wasalaam iqraar uu ku sameeyey u ogolaaday oo aanu diidina wa qaala tacaala subxaanah uma jacalnaaka calaa shariicatin min calaa shariicatin min alamr faاtabichaa walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun nebi maxamed baa ilaahay subxaana wa tacala ula hadlaya iyo qof kasta oo nebi maxamed rumaysan waxa aanu ku siinay oo aanu kugu sharafnay shariica diin ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ka mid ah waxyaa munazal aara iyo afkaar laysu geegeeye aan ahayn fatabichaa taa raac meel fiican bay ku marin walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun ha raacin hawada aaraada fikirada kuwa aan waxba garanahayni qof kasta oo aan ilaahay rumayn oo aan diintan rumayn oon raacin laa yaclamu shaya waxba garan maayo way cilmiga dhabtaahi waa aliimaanu biاllaahi wa birasuulih wa bidiinih waa rumaynta la rumeeyo ilaahay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hada diin oo la barto oo lagu camal falo adduunyada aqoonta loo yeeshaa wax qiimo badan le maaha walihaadaba ilaahay subxaana wa tacaala aqoon darro isagoo ku sheegaya wuxuu tilmaamay adduunye mooye wax kale inaanay garan ahayn yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wa hum can ilaakhirati hum gaafiluun muuqaalla adduunye ayay yaqaaniin laakiin culuumta aakhiro wax taraysa ee waddada saxdee loo mara jannad iyo raalli aanshaha ilaahay qofka baraysa taa war kama hayaan jaahiliin bay ka yihiin haafiliin bay ka yihiin way moogan yihiin oo war uma hayaan ilahay wuxuu leey innahum lan yuqnuu canka min allahi shaya waxaa shakila-ana adduunyada inaad ka tegi doonto ilaahay baa lagu horgeyn doonaa waa lagu abaal marin doonaa kuwaa haddii aada raacdo ilaahay rumayn waaye aada ku dayata iyaga maalinta qiyaame waxba kuwaasi kuu tari maayaan islaamku soocistaa uu soocay dadka muslimiinta ah ee uu ku soocay biiimaanihim wa diinihim wa maxabatihim lilahi walirasuulih waxyaabaha u ku xaqiijiya waxaa ka mid a mabda'u alwalaa'i waalbaraa in ilaahay daraaddii wax loo jeclaado ilaahay daraaddiina wax loo naco cidda ilaahay uu jecel yahay in la jeclaado cidda ilaahay uu necab yahay in la naco cidda ilaahay uu colaadiyo in la colaadiyo cidda ilaahay uu soo dhoweeyo in la soo dhoweeyo cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu ogol yahay in lagu daydo in lagu daydo cidda ilaahay uu diido in lagu daydo oo rabbi subxaana wa tacaala uu mamnuucay raacitaankooda in layska ilaaliyo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ina amray qof kasta oo mu'mina inaynu jeclaanno oo aynu xidhiidhinno oo aynu soo dhowayno midabku doonaya ha lahaado afku doonaayo ha ku hadlo jinsigu doonaayo ha ka mid ahaado dabaqadda uu doonaayo ee dabaqadaha ummadaha iyo shucuubta ka mida ha noqdo xaakim ha noqdo maxkuum ha noqdo mid xaakim xukumo wax iyo mid la xukumo loo taliyo walihaadaba wuxuu yihi rasuulku alxubu fi اllah wاlbغd fi اllahi awhaqu cura اliimaan ina alxuba fi اllah wاlbغda fi اllah awhaqu cura اliimaan ilaahay daraaddii wax loo jeclaado ilaahay daraaddii wax loo nacaa iimaanka xalqadihiisa iyo guntamihiisa kuwa u adag weeye ee qofka qabsadaa oo noqonaya meel adag mid qabsaday waxa ilaahay subxaana wa tacaala inagu waajibiyo ina amray inaynu beri ka noqonno qalbiga aynu ka nacno inaynaan soo dhowaysan in aynu colaadinno kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka gaaloobay mushrikiinta iyo kaafiriinta iyo munaafiqiinta arrintaasina waxay noqotay arrin uu arki karo qof kastoo muslim oo akhriyo kitaabka ilaahay iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa arrin aada uga dhex muuqata nusuusta aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah aayaadkaasi qaar ka mida haddaan idin maqashiiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda muuminiintu ilaahay la hadlay ha ka dhiganina cadowgayga man hum acdaau llah cadowga ilaahay waayo hum alkaafiruun wاlmushrikuun wاlmunaafiquun ayna kaanuu waxaysa kaanuu wa min ayi jinsin kaanuu meeshay doonayaan ha joogaan waktigay doonayaan ha noolaadaan jinsiga ay doonayaanna ha ka mid noqdaan iyo cadowgiina cadowga muuminiintuna waa kuwa ilaahay cadowga u ah ha ka dhiganina kuwa aada quluubta ka jeceshihiin kuwa aada kalgacayl aada u muujisaan ha ka dhigana buuhi ilaahay subxaana wa tacaala mujarad maxay ku soo degtay nin saxaabiya oo u qoray gaalada warqad uu ku siinaayo warka ciidanka islaamka isagoo arrintaa maslaxa adduunya ay kaga xidhantay intaas ayaa aayaddaasi ay kusoo degtay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd muuminiinta ha ka dhiganina yahuud iyo annasaara oo kiristaanka ah kuwa aad jeceshihiin oo quluubta aad ka jeceshihiin raalli aad ka tihiin aad ku waafaqsan tihiin baadilkooda ilaahay wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim ku dayda waxaad kaga dayataan hadalka uu ku yidhi kuwa gaaladaa cadaawad baa ina dhex taalla wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaa abada xataa tu'minuu biاllahi waxdah cadaawad iyo collaytan baa ina dhex yaalla ilaa aada ilaahay oo qura subxaana wa tacala aada rumaynaysaan waxaa ka mida walaalayaal muuqaalada foosha xun muwaalaat kufaar jacaylka gaalada qalbiga laga jecel yahay uu leeyahay ee calaamad u ah atashabuh bilkaafiriin gaalada in lagaga daydo lagu daydo oo lagaga daydo arrin iyagu ay diin ka dhiganayaan oo ilaahay subxaana watacaala innaga aanu inoo sharciyeen in lagaga daydo caadaadka iyo dhaqamada iyaga u gaarkaa ummad kasta waxay leedahay caadaad iyo dhaqamo u gaara qofka muslimkii wixii dhaqan iyo caado gaalada u gaara noocay doonayaan ha noqdaana inuu yeesho uma banaana waayo arrintaa waxaa ka dhalanaysa jacayl xagga qalbiga ah iyo isku soo dhowaasho iyo iswaafaqitaan taasina waa mid ay isku waafaqsanyihin dadka cuqalada ahi haddii dusha laysaga ekaado qalbigana waa laysaga ekaanaya waa dabci ilaahay bani aadamka uu ku beeray qofku haddii meel uu tago cidday isu midab eeg yihiin wuxuu dareemayaa dadka kale inay uga dhowdahay cidda ay isku af yihiin wahaakadaa cidda ay isku shaqo yihiin marka haddii dusha laysaga ekaado qalbigana waa laysaga ekaanaya wa atashabuhu fi اdaahir yuuriu tashabuha fi اlbaطin isu ekaanshaha xagga sare waxa uu dadka dhaxashiinayaa in xagga qalbigana laysaga ekaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina amray kuwa inaynaan la mid noqon waa inaanu ekaan walaa tarkanuu ilى اladiina ظalamuu fatamasakum الnaar الظaalimuun hm اlkaafiruun hum almushrikuuna waalmunaafiquun xaggooda ha u iilanina waddadooda dhinaceeda ha u leexanina natiijadu waxay noqonaysaa naartu inay idin taabato sida iyaga ay u taabanayso adduunya aakhiraba walaa takunuu kaaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun kuwa ilaahay iska ilaabay ee diintiisii ka tegey iska dhagamaray ee xaqa aqbali waayey kuwaasoo kale ha noqonina ha u eegaanina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay baa kuwaa iska daayey oo aanu naxariisanahayn una gargaarahayn kuwaasina waa kuwa faasiqiin oo waddadii saxdahaabay ka baxeen ilaahay wuxuu innaga ina amray diintanuu inoo soo dejiyey ayaa sharafteenna iyo cisadeenna iyo horumarkeenna adduuniya aakhiraba uu ku jiraa inaynu diintaas si dhaba aynu u qabsanno faistamsik bialadii wuxiya ilayk inaka calaa siraaطin mustaqiim nabiyuna wa xabiibuna waqudwatuna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay sidaa ku yidhi waxaad qabsataa fastamsik si adag waxaad u qabsataa diintan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waxyooday waayo wax kale uma baahnid waddo kale inaad marto baahi uma qabtid inaka calaa siraaطin mustaqiim waddo toosan oo saxa ayaad ku taagan tahay qaala tacaala uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faاtabichaa walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun waxa ilaahay u ka digey kuwa ilaahay waddadiisa ka leexday in lagu daydo waddadooda la maro waxaanu ilaahay tilmaamay natiijada xun ee ka dhalanaysa walain itabacta ahwaa'ahum bacda maa jaءaka min alcilm maa laka min allahi min waliyin walaa waaq haddaad hawadooda raacdo oo cilmiga xagga ilaahay kaaga yimi aada raaci weydo oo hawadooda aad ka doorato iyo dhaqankooda iyo caadaadkooda iyo andimadooda iyo axkaamtooda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ma laka min allahi min waliy ilaahay kuu nusrayn maayo cid kuu gargaartana ilaahay kuu diri maayo kuna ilaalin maayo bal ilaahay ambiyadu uga digay dadkaan xaqa garanahayn ee kufaartu ay u horreeyaan inay waddadooda maraan qaala allahu subxaana wa tacaala linabiyihi muusa wa haaruun faاstaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun diin buu ilaahay idinku soo dejiyey diintaa raaca iska ilaaliya inaad raacdaan kuwa aan waxba garanahayn waddadooda waxa ilaahay muumin kasta u amray inuu ilaahay sharcigiisa ku dhaqmo oo uu ku toosnaado oo cidda uu u taliyana ilaahay diintiisa ugu taliyo oo uu iska ilaaliyo ahwaada qawaaniinta caadaadka dhaqamada ilaahay sharcigiisa khilaafsan wa an ixkum baynahum waa nebi maxamed bu ilaahay sidaa ku leeyey wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allah waxaad ku kala saartaa ilaahay wuxuu soo dejiyey hawadooda ha raacin dadku intaa waa ku yeedhayaan oo mid waliba wixiisuu kuu qurxinayaa waxaad ka digtoonaataa inay kaa fitneeyaan wax ka mida sharciga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu soo dejiyey nabiyunaa moxamed calayh afdal asalaatu watasliim wuxuu si cad inoogu sheegay qofka ku dayda cid qoom qofka ku dayda inuu iyaga la xukm noqonaayo qaala calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaaha abu daawuud man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka gaalada ku dayda ee kaga dayda arrin iyaga diin u ah oo diin ay ka dhiganayaan ama kaga dayda dhaqan iyo caado iyaga u gaara ama dhaqanka iyo caadadaasi ha noqdo ee xusas la sameeyo ciid ha noqdo ha noqdo xataa dharka qaabka loo gashanayo noocu doonayaba ha noqdo wuxuu rasuulku tilmaamay inuu iyaga ka mid yahay yacni arrintaa iyaga ayuu kala xukum yahay oo hadday gaalnimo tahayna sidoodu isaguna gaalu noqonaya hadday arrintaasi kabiiriyo dembi weyn tahayna sidooduu mid dembaabay u noqonaya arrintaa iyaga ayuu kala mid yahay waxaana xaq uu u leeyahay oo mutaystay ciqaabka iyaga arrintaa ka soo gaadhaya isagana inuu ku dhaco adduun iyo aakhiraba qofka muslimkaa markaa waxaa la gudboon inuu iska ilaaliyo qoomka noocaasa ku dayashadooda waxaanuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi buu ahaa waxyi baa ku socday waxaa dhici doona wax fara badan oo ka mida ayuu ilaahay sii ogeysiiyey markaa may jirin laakiin rasuulku waa kusii warramay maanta se way jirtaa oo waynu aragnaa latattabicunna sanana man kaana qablakum rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi isagoo muslimiinta la hadlaaya waxaad raaraaci doontaan waddooyinkii ay mareen kuwii idinka idinka horreeyey xadwa alqudati bilqudda baalku sida baalka u raaco ee uu u daba taagan yahay xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuu ilaa arrinkuu idinla gaadho wax walba inaad kagadab kaga dayataan xataa waxyaabaha aadka u liita oo haddii midkood uu isku dayo inuu galo baasha dabbiga la yidhahdo masalugalayda ayay shabahdaaye godkeeda in laga dhexeli doono dadka muslimiintaa kuwa iyaguna arrintaa isku daya xataa haddii midkood hooyadii uu guursado muslimiinta qaar ka mida ayaa ficilka noocaasiya lagu arki doonaa dhammaantoodba maahe saxaabadu waa yaabeen waxay ya rasuula allah alyahuuda waannasaara ma yahuud iyo kiristaan baad ujeeddaa oo annagoo muslimiina aadna leedahay wakti baa iman doona aad ku dayataan oo aada isu ekaysiisaan oo dhaqankooda yeelataan qaala calayhi asalaatu wasalaam faman hadda ayaan ujeedaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa yaa cabdallah ha ka mid noqonin kuwa uu ku sii warramay ee uu sii sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qoomka ilaahay u cadhooday ee rabbi subxaanah wa tacaala uu nacdalay ee waddadii saxda ahayd ka leexday inay ku dayanayaan oo waddadooda ay marayaan aquulu qowlii hada وأstغfir الlaha lي وlkم الحamdu للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين ثuمa الصلاة والسلام عlى عبd الlh ورasuله محamد وعlى آlه وصحبه وmن اهتدى بhdيه إlى yوم الdين أmا baعd أyuha المسلimuuna عibaad الlah arimaha iسlaamku uma الإسlaamiya ummadaha kale uu kaga soocay waxaa ka mid ah أmru الأعyaad arrimaha ku saabsan ciidaha iyo xusaska ciiddu waa sharci waa shay ka mida cid walba diintooda ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka muslimiinta u tilmaamay inaanay jidaysan waxaanu ilaahay u jidayn am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illaah amru lacyaad waxa uu ka warramay rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim inay leeyihiin dadka muslimiinta ay ciide iyaga u gaara oo ilaahay subxaana wa tacaala u sharciyey o u jideeyey ciidahaasi oo ummadaha kale aanay la wadaagin ciidahaasi oo dadka muslimiintaah ay ku gaabsadaan oo ummadaha kale ciidahooda aanay marnaba aanay u tallaabin waxaa islaamku si cad uu qeexo u sheegay ciiddu inay diin tahay inay tahay manhaj dastuur iyo waddo la maro inay tahay mansak cibaado inay tahay ilaahay loogu dhowaado waxaanu ilaahay tilmaamay qolo walba ciiddoodu inay gaar u tahay likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja cid waloo idinka idinka mid a qolo walba waxaan u yeelnay shareeco iyo manhaaj waddo ay maraan iyo manhaj ay ku dhaqmaan wa qaala tacaala likulli ummatin jacalnaa mansakanhum naasikuun qolo walba cibaadaad gaara ayaa ilaahay subxana wa tacaala u sharciyey qibladeennu qibladaha ummadaha kale la mid maaha salaadeennu salaadahooda la mid maaha soomkeennu waa ka duwaye waxyaaba uu kaga duwaye baa jira waa ka rasuulku soo gaadhsiiyey soomkiinna haddaad muslimiinta tihiin iyo soomka ahlulkitaabka yuhuud iyo nasaarada waxyaabaha kala duwan waxaa ka mid a aklatu suxuur aklatu saxuur waktiga waagu uu soo dhow yahay raashinka la cuno ee suxuurta aynu u naqaano sidaasoo kale waxaynu ku kala duwannahay arrimo fara badan sida aanay noogu bannaanayn inaynu qibladooda u tukanno ama salaadoodaoo kale aynu tukanno ama sidooda inaynu u soonno sidaasoo kale inooma banaana inaynu ciidahooda la wadaagno waayo ciid iyo salaadda labadaba ilaahay baa jideeyey salaaddu ilaahay ku jideeyey midaan ahay ma tukan kartid ciiddu ilaahay ku igu igu caabud oo xus u samee midaan ahayna xus uma samayn kartid walihaadaba rasuulku wuxuu si cad inoogu sheegay dadka muslimiinta ahi inay leeyihiin ciide iyaga u gaara qaala calayhi salaatu wasalaam ina likulli qowmin ciida wa haadaa ciiduna rawaahu lbukhaari can caaisha qoom kasta iyo ummad kasta waxay leeyihiin ciid innagu haddaynu muslimiinta nahay tan ayaa ciiddeenniina tan ayaa ciiddeenniiya waa ciid ladxaa iyo ciid lfitr taasina waxay waajibinaysaa in ciiddeennaas si aynu ku koobnaano oo ciid kale aynaan uga gudbin bal rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo galay magaalada madiina iyadoo qoladii ansaartu ay leeyihiin laba maalmood labadaasi maalmood oo ay ciidaan oo xaflada ay samaystaan oo ay ciyaaraan dhaqan bay u ahayd sidau leeyahy anas ibnu maalik faqaala calayhi salaatu wasalaam maa haadani alyowmaan labadan maalmood waa maxay buu uhi rasuulku qaaluu kunaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya waa laba maalmood aanu iska ciidi jirnay oonu damaashaadi jirna aanu ciyaari jirnay islaamka hortii faqaala calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma ilahay wuxuu idinku bedelay kuwa ka khayr badan yowma aladxaa wa yowma alfitr rawaahu abu daawuud bi hada lafd ciidahaa hore o dhan ilaahay wuxuu idinku bedelay labada ciidood shayga mar haddii lagu bedelo ma qaadan kartid isaga waa inaad ka tagtid oo kii lagugu bedelo inaad qaadid idan ciid kastoo jirtay islaamka hortii islaamku labada ciidood buu ku bedelay walihaada uma banaano qofka muslimka inuu dhaa tii layga bedelay iyo tii laygu bedelay labadiiba waan wadanaya waxaa taa ka dhalanaysa tii lagaa bedelay inaad ka tagto oo ta lagugu bedelay aad ku gaabsato ayuha almuslimuuna cibaad allah rasuulkeennu calayh afdal salaatu watasliim sidaasi ayuu uga digay ciidaha gaalada inay muslimiintu lug ku yeeshaan oo wuxuunay sameeyeen ay ku muujinayaan inay ka qayb qaateen nin baa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala yaa rasuula allah nadartu an anxara ibilan bibuwaana waxaan nadar ku galay inaan geel ku gowraco meesha buwaano laydhaha ilaahay daraaddii aan ugu gowraco bal u fiirsada su-aasha uu weydiiye rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala hal kaana fiiha hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim min acyaadi aljaahiliya meeshaasi ma lagu samayn jiray ciid ka mida ciidaha gaalada qaaluu laa ya rasuula allah rasuulka ilaahay maya faqaala calayhi salaatu wasalaam hal kaana fiiha watharun min awhaanihim meesha ma ooli jiray sanam ka mida asnaamtooda oo lagu caabudaa markaasay yidhaahdeen maya faqaala calayhi salaatu wasalaam idan awfi binadrik haddaba iminka nadarkaaga oofi hadday meeshaasi noqon lahayd meelay ciid ku qabsadaan gaaladu inuu ilaahay ku caabudo xataa looma ogolaadeen waayo waxaa dusha isaga ekaanaya ficilkii uu sameynayey muslimku iyo ficilkii kaafirka mushrigaahi uu sameynayey haddii meeshaasay ahaan lahayd meel ay sanam ku caabudi jireen inuu ilaahay ku caabudo looma ogolaadeen walihaada arrimaha ku saabsan u ekaanshaha gaalada muslim u ekaado ee shareecada islaamku ay diiday niyad iyo qasdiba looma shardiyo ee mar haddii dusha laysaga ekaado wixii sharcigu diiday waa la sameeyey anigu waxay u jeedaan uma jeedo socon mayso waxay sameeyeen mar haddaad samaysay ma og tahay laba wakti in laguu diiday inaad ilaahay u sujuuddo marka qoraxdu ay soo baxayso ee aanay weli kor u kicin iyo marka ay sii dhacayso weli aanay wada qarsoomin labadaa wakti inaad ilaahay caabuddo maxaa lagugu diiday waa laba wakti oo kuwa qoraxda caabuda ay u sujuudaan adigu ilaahay baad u sujuudaysa iyaguna qoraxday u sujuudayaan haddana waa laguu diiday sujuudda waayo dusha inaad isaga ekaataan baan lagu ogolayn oo la isku kiin khaldo ama marka dambe adiga laftaadu aada moodid inaad isku mid untihiin mar haddii waktigaa waxa aad samaynaysaan adiga iyo iyaguba sujuudun waxa weeyaan uu yahay sidaasi ayaa islaamku uga digay in kufaarta ciidahooda laga qayb qaato waxaanay ka mid yihiin laqwiga iyo baatilka ilaahay uu ku tilmaamay addoomaha ilaahay oo wanaagsani marka ay soo maraan inaanay ka qayb qaadan waidaa maruu bilaqwi maruu kiraama mujaahid baa wuxuu yidhi waa ardaygii ibnu cabbaase waa ciid lmushrikiin ciid lmushrikiin weeye laqwiga la sheegaya oo cibaad uraxmaan ciidaha gaalada marka ay soo maraan wakti ahaan ama meesha lagu qabanayaba waxba kuma darsadaan cumar ibnu khadaab amiiru lmu'miniin xaqa siduu ku ah aad garanaysaan muslimiinta markuu u talinaya isagoo la dardaarmaya wuxuu yidhi waa waktigay muslimiintu cizada iyo sharafta iyo hogaaminta ay lahaayeen ee ummaduhu iyaga ay ku dayan jireen in laysu ekaysin jiray laa tacalamuu raطaanaة alcaajid walaa tadkhuluu calى اlmushrikiina fii kanaa'isihim yowma ciidihim faina sakطata tanzilu calayhim ha baranina afka acaajimta gaalada ayuu ujeedaa afkooda ha baranina iyadoo wax baahi aanay ku hayn qof muslimi inuu barto haddii xaaje iyo baahi ay u qabato ama dawla islaamiya ay u qabato dhibaato mala tacsi saxaabada qaarkood buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam amray luqada yuhuudda inay bartaan si uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam u helo tarjumaan uga turjuma amaba se waxyaaba ay qorayaan iyo hadallada ay ku hadlayaan xaqiiqadooda waxa weeyaan u sheega laakiin in afkooda la barto iyadoo la moodayo inuu yahay mid afafa kale ka wanaagsan oo horumar gaara gaara lagu gaarayo oo laga tago luqat alislaam alluqata alcarabiya luqata alkitaabi wasunna taas ayaa cumar uu ka digaya ha u gelina bu uhi mushrikiinta kaniisadahooda ha ugu gelina kaniisadahooda ha ugu gelina maalinta ciiddooda waayo cadhada ilahay baa kusoo degaysa waayo waxaanay samaynayan waa maxay waa shirki waa kufri ciisa ilaahaya bay leeyihiin markaasaa qof muslim sheeganaya kaniisadda ay ugu gelaya waxa ay ka dhex leeyihiin ciisa inankii ilaahaya bay leeyihin oo kufrigaasi ayay ku hadlayaan samadu ay ku dhowaatay inay dildilaacdo markii ay maqashay qowlkaa foolxumadiisa inay ka gilgilato ayaa ay ku dhowaatay ilaahay bay u shariik yeelayaan oo saliibka ama mucatabka ayay caabudayaan sidaas ayaa cumar bnu khadaab radia allahu canhu uu uga digay ciidahooda in lagala qayb qaato cabdullaahi bni cumar oo culamaau lislaam ka mid aha min saxaabati rasuuli illah isna wuxu uhi man banaa bibilaadi alcaajib fayasnacu nayruusahum wamahrajaanahum watashabaha bihim xataa yamuut wahuwa kadalika xushira macahum yowma alqiyaama rawaahu lbayhaqiyu fi sunan lkubraa qofka gaalada la dega oo ka guri samaysta dhulkooda iska dhex dega waayo rasuulku alayhi salaatu wasalam wuxu uhi laa tatara'aa naarahuma gaal iyo muslim dabkoodu isu bixi maayo muslim inuu gaal dhex dego waxa weeyaan looma ogola oo sameeyo nayruush nayruushkooda waa ka dadkeennu ay sameeyaan dabtuur ba aynu u naqaanaa waa ciid ulmajuus majuus ciiddoodii weeye dadkeennuna waa sameeyaanoo dab baa la tuura gaaraan reer miyiga waxaa laga yaaba iminka inuu soo yaraanayo waxaa la sameeyaa caleen qoyan ayaa guryaha foodooda laga lulaa idaa la qalaa waxa la riye lama qalo nayruuska iduun baa la qalaa kullu hada min ciidi lmajuus wayaa subxaana allah yacmalu biha kaiiru min almuslimiin iyadoo a ciiddii majuusta ayaa in badanoo muslimiinta ahi haddana maanta ay ku camal falayaan jahliga ayaa arrinta noocaasi asaab u noqday oo dadka muslimiintaa dhaxashiiyey oo isu ekaysiiya ilaa uu dhimanaayo waxaa la soo saaraa buuhi yowma alqiyaama oo meel lala soo joojiyaa yowma alqiyaama kuwaas kuwa uu isu ekaysiiyey ee ciidahooda uu kala qayb qaatay ibnu lqaasim waa min culamaai lislaam min culamaai lmaqrib waxaa la weydiiyey ka waran dadka muslimiinta ah ee iyagoo safara raacaya dooni ay kiraysteen ama ay wataanba kuwa nasaaraha kiristaana oo ku socda meel ay kaga qayb qaadanayaan ciiddooda ama ciiddooda waxa weeyaan ay ku dhigayaan arrinta noocaasi ma u bannaan tahay fakariha dalika makhaafata nuzuuli sakhtati calayhim bishirkihim aladii ijtamacuu calayh wuxu ihi iska daaya ha raacina xataa gaadiidka ay fuulayaan marka ay ku socdaan ciidaha inaad kala qayb qaadataan iska daaya waayo waa qoom cadhada ilaahay kusoo degayso waxaanan ka baqaya in cadhada ilaahay idinkana ay idinku degto walihaada waxay isku waafaqeen culamaau lislaam qadiiman wa xadiidan horrayso iyo dambayso inay xaaraan ka tahay muslim kasta inuu ciidda gaalada uu ka qayb qaato wuxuun kaga qayb qaato walow bikelima kelmadna ha noqotee walow wax u hadiyeeyo walow ha ku tahniyadeeyo walow hadiyadooda iyaga ha aqbalo ay ugu hadiyeynayaan bimunaasabati ciidihim inay xaaraan tahay ayay isku waafaqeen culamaau lislaam bal alcalaama ibnu lqayim raximahu llahu tacaala wax kala daaya wuxuu si gaara uga hadlay qadiyadda ku saabsan ciiddooda in lagu tahniyadeeyey iska dhaaf in gaalo ciiddooda lagu tahniyadeeye dadka muslimiintii maanta ayaa ayaa iyaga ayaa acyaadu lkufaar isku tahniyadeynaya oo kelimaadka la isweydaarsanayo waxa weeyaan waa la waa la maqli karaa ama in badan baaba la maqlay wuxuu yidhi tahniyadda gaalada lagu tahniyadeeyo shicaaru lkufr waxay samaynayaan waxwaa shicaaru lkufr mucatab iyo saliib bay taagayaan kufr iyo gaalnimo waxa weeyaan ka turjumaaya oo lagu tahniyadeeyo ciidahooda arrinta noocaasi waa mid xaaraana bilitifaaq si ay isku waafaqsayeen culamaau lislaam waxa uu leeyahay haddii lagu tahniyo soonkooda iyo sujuuddooda iyo salaadooda iyo haddii ciidda lagu tahniyadeeyo dhammaan waa isku mid weeyi wax farqigo haba yaraata udhexeeya ma jiro sujuudda uu saliibka u sujuudaya adoo ku tahniyadeeyey iyo adoo ciidda ku tahniyadeeyey waa isku mid weeyi ayuha almuslimuuna cibaad allah maalmahan waxaa aada u taagan ka sheekaynta ciidaha gaalada ama ciidu chrismis ha noqoto ama ciidu ra'si sana labaduba waa acyaad baaila labaduba waa acyaad baatila fiiha shirkun wa fiiha kufr wa fiiha iftiraaun cala allah saliib bay taagayaan ay caabudayaan oo been abuur oo ay leeyihiin wuxuu ka turjumayaa sidii loo deldelay nabiy llaahi ciisa nebi ciisena lama dilin sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay bal rafacahu allahu ilayh ilahay baa subxana wa tacala kor u qaaday acyaadda noocaasa hadal iyo ficil iyo maal iyo xataa waxa culamaaul-islaam ay isku waafaqeen waxa ay u kaalmaysanayaan muslimiin uu ka iibiya inay xaaraan tahay hadday ku dhahaan ubax naga iibi aanu ciidda iyada u adeegsano iibkaasi inuu xaaraan yahay bay culamaaul-islam isku waafaqeen ama ay kudhaahdaa naga kireen ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo mid ciiddaa qabsanaya oo u xafladaysanaya hadduu kudhaa hoolka ama hudheelkaagaa naga kireen inay xaaraan tahay ayay culamaaislam isku waafaqeen inaad ka kirayso waayo ilahay baa hi walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan waana isu kaalmaysanina wax dembiya oo ilaahay subxana wa tacala u idinka xaaraantimeeyey waxaanaynu ogsoonnahay ciidahani ma wataan wax ilaahay raalli gelinaya waxay wataan wax ilaahay ka cadhaysiinaya in badanoo ka mid a dhallinyarteenna inamadeenna iyo hablaheennu waxa ay qabsadaan xaflado bimunaasabati hadihi alacyaad oo xaalkeediiyo muslimsaan uga qayb qaadan karin aynu ka warannay markaasaa haddana dembigaa hore oo aynay gaaladii isu ekaysiiyeen waxa ay ku darsadaan dunuub kale oo ay ka mid tahay hablihii oo isa soo qaawiya cadar intay isku soo buufiyaan guryahooda ka soo baxa oo ay ka mid tahay hablayaynama isdhexgala oo jaas ciyaara oo ay ka mid tahay muusig iyo heeso waxaasoo dunuubbi ilaahay bay ka cadhaysiinaysaa raxmadda ilaahay bay inaga hor istaagaysaa roobkay inaga hor istaagaysaa nabadgelyadeennaay waxyeelaysaa iimaankeenna ayay dhaawacaysaa quluubteenna ayay kala fogaynaysaa barakaday ka qaadaysaa wax allaaliyo waxaynu hayno ilahay aynu ka baqana ayuha almuslimuuna cibaad allah waxyaabaha noocaasa ciddii samayn jirtay ilahay ha uga toobad keento cidda samaynaysana ha la waaniyo ha laga reebo dowladday waajib ku tahay inay hor istaagta acyaadda noocaasiya diinta iyo adduunyada labadaba dowladaha islaamku iyagaa mas-uulka ah kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati falimaamu raacin wa mas-uulun can raciyati waxa loo diray maaha adduunyada dadkoo qura bal diinta ayaa u horaysa inuu ilaaliyo xaakimka muslimka ah oo wax kastoo dhaawacaya uu ka hortago meesha uu ka saaro dadka waaweyn mas-uul baa ka saaran dhallinyaradooda ilaahay baa weydiinaya subxaana wa tacaala waa inay arrimaha noocaasa ay ka reebaan waaanay u suurtogelin alaa hal ballaqtu allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nasaluka iimaana kaamila waqalban khaashica walisaana dakira wacilma naafica wacamala صaalixa mutaqabala allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma صali calى nabiyina muxamed wacalى ali nabiyina muxamed kama صalayta calى ibrahima wacalى ali ibrahim وbaarik calى muxamadi wعalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahima wعalى ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid